أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al'andalus kuwooda ugu doorka roon faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose saraakiil ka tirsanaa murtadiinta ayaa lagu dilay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah ayaa ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud howlwadeennada makaatibta maamulka islaamiga ee degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo lagu soo gebagabeeyey degmadaasi ku dhowaad toban ruux ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka soomaaliya maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe ayaa howlgallo lagu ururinayay waxyaabaha dhacay ka sameeyey degmooyinka wilaayadaasi wilaayada shabeellada hoose iyo hoggaanka dhaqanka wilaayadaasi ayaa ka tacsiiyeyey ishtishaadkii malaaqii beesha haddame kulan ballaaran oo u dhexeeyey ganacsatada degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose iyo mas-uuliyiinta maktabka xisbada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacay degmadaasi أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose warka ay war kale oo ku aadan sargaal ka tirsan murtadiinta oo lagu dilay howlgal mujaahidiinta ay ka fuliyeen duleedka muqdisho waxaa inoo hayaa walaalkeen xaaris cabdiqaadir faahfaahinadan dheeraadka ee laga helayaa dagaal habeen ka hore cutubka ka tirsan dheemada mujahidiinta wilaayada shabeellada hoose ku qaadeen saldhigga maliishaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaanka nambar lixdan ee wilaayada shabeellada hoose wuxuu ahaa weerar qorshaysanoo lagu kediyey cadowga allah islamarkaana lagu gaarsiiyey khasaare bakhti iyo dhaawaca inta la xaqiijiyay waxaa mujaahidiintu weerarkii habeenkii khamiista ay ku qaadeen saldhigga maliishaadka ridada ee deegaanka nambar lixdan ay ku dileen toban askari oo murtadiin ah halka toddoba kale oo maliishaadka ahna ay ku dhaawacmeen weerarkaas aana ku biiriyey howlgallada barakaysan ee mujaahidiinta wilaayadaas ay kula xisabtamayaan malishaadka ridada ee dhibaatada ba'an ku haya shacabka muslimka ah isla wilaayada shabeellada hoose waxaa mujaahidiintu qarax la beegsadeen malishaad murtadiin oo ka socoonayay inta u dhexaysa deegaanka sharimbood iyo danow waxaana weerarkaas qaraxa ku bakhtiyey saddex askari oo murtadiin ah halka askari kale isna uu ku dhaawacmay dhanka wilaayada banaadir howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka caalasha biyaha ee dowlaadka magaalada muqdisho waxaay ku dileen sarkaal ka tirsanaa murtadiinta oo lagu magacaabi jiray abshir maxamed kaas oo muddooyinkii dambe si gaar ah ugu howlanaa in maliishaad macuusle oo ka sameeyo shabeellada hoose si ay dhankooda usii kordhiyaan dhibaatada ka dhanka shacabka muslimka ah ee ku dhaqan wilaayadaasi balse geesida towxiidka ku guulaystay inay soo afjaraan shartiisa kahor intaysan saamayn muslimiinta aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen xaarif munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud sida warbixinta warkaanu inoogu hayo walaalkeen nuur cali warsame abuushayba waxay ahayd munaasabad si quman loo soo qabanqaabiyey oo lagu maamuusayey arday dhammaysatay qur-aanka kariimka iyo madrasada barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka ee qurduba ee magaalada xiindheere oo makaan cusub loo guuriyey waxaa goobta ku sugnaa mas-uuliyiin ka socday maamulka islaamiga degmada xiindheere culmaaudiin waalidiin iyo marti sharaf kala duwan ardayda qur-aanka dhammaystay ee xafladda loo qabtay oo tiradoodu dhammay toban lix ka mid ah waa gabdho halka afar kalena wiilal ay ahaayeen taana waxaa lagu garanayaa dadaalka gabdhaha ay wadaan ee barashada diinta ugu horeyn waxaa munaasabadda ayado qur-aan ah ku furay mucaad cabdinuur oo ardayda qur-aanka dhammaystay ka mid ahaa ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم inta badan munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay ardayda madarasada barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka ee qurduba waxyaabihii ay barteen haddii ay ahaan lahaayeen qur-aanka kariimka iyo kitaabo muhiim ah saadaq cilmi cali oo mikrofonka lagu wareejiyey ayaa si qurux badan waxa uu ugu luuqeeyey beej ka mid ah kitaabka nuuniyatulqaxtaani يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وأقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحضض به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران طهر به قلبي وسف سريرتي أجمل به ذكري وأعل مكاني munaasabadda oo socotay wax ka badan saacad ayaa waxaa si wacan ugu maqsuuday bandhiga ardayda waalidiintii dadaalka ku soo baxshay oo saacad walba ku mutaabicinayay barashada qur-aanka iyo macalinka madarasada oo si xagar la'aan ah wax u baray macalin maxamed oo ah macalinka madarasada qurduba oo aan wax ka weydiinay waxyaabaha kale ee madarasada lagu barto marka laga reebo qur-aanka kariimka ayaa sida tan yiri Een, waxaana lagu dhigaa qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa kutubta mutuunta ah qeybaha kala duwan sida tucfatul atfaal jazariya een, kutubta yacni caqaa'idka een, ashcaarta kala duwan haddii caqiida tahay haddii ay tajwiid tahay iyo hadday tahay ma garanaysaa een, tafsiir a- waxyaabahaas o dhan lagu bartaa
madarasada lagu barto qur-aanka kariimka ee qurduba ee ku taala magaalada xiindheere waa madarasada keliya marka wilaayada islaamiga galgadud loo eego xiindheere ay kaga taalo iyadoo qayb ka ah madaarista ugu firfircoon ee magaalada mas-uuliyadda dhanka ardayda ee macalinka uu hayo ayaa waxaa lagu ogaadaa xilliyada ardayda fasax yihiin sida maalmaha jimcaha iyo khamiista sababtoo ah haddii carruurtu xilliyadaasi ay guryaha ku sugan yihiin maray dacwo yihiin iyo maray islaynayaan waaye haddii ay guriga ka maqan yihiin waaba welwel intiisa la eg marka sidaas bay mas-uuliyadda macalinka u ahayo mid la dhayalsan kara aanay ahayn arday aad u fara badan ayaa qur-aanka ku bartay madarasada qurduba ee magaalada xiindheere kuwaasoo iminkaba tujiya salaadaha masaajidda iyo goobaha lagu cibaadaysta ee magaalada iyo weliba xilliyada ramadaanta oo ay tujiyaan salaadaha taraawiixda iyo salaatuleylka mahadsanid abuushayba howlwadeennada makaatibta maamulka islaamiga ee degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo lagu soo gebagabeeyey degmadaasi sida warbixintan soo socota inoogu eegayo walaalkeenna cabdiwahaab maxamed bukhaari dowradan diiniga ah oo socotay muddo toddobaad ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe u soo xiray inta badan howlwadeennada makaatibta xisbada sakada iyo midka maaliyadda ee degmada bu'aale kuwaas oo iyagana si wanaagsan uga faa'iiday muddadii ay dowraddu socotay duruustii lagu qaatay muddadii toddobaadka ahayd ee dowradani ay socotay waxaa ka mid ahaa xusnul khuluq iyo adtacaamul maca annaas kuwaas oo si weyn loogu kala dhigdhigay mujaahidiintii dowladdaas loo soo xiray maadaama ay iyagu had iyo jeer ka dhex shaqaynayaan bulshada muslimiinta ah ee ku hoos nool raa'ida towxiidka idaacadda islaamiga andalus ayaa markii ay dowladdu soo xirantay waraysi la yeelatay qaar ka mid ah saraakiishii dowladdaas diiniga ahaa loo soo xiray bal waxaa marka ugu horreysa noo faahfaahaysaa halkan dowladda ku qaateen iyo maalmaha ay socotay Ee, halkan waxaan ku qaadanay dowro aad u qiimo badan oo maaragtay maamulka degmada uu noo soo diyaariyey oo cashara toban ah oo ka ka koobnayd oo midba midka kale ka daran yahay macaankiisa iyo ahmiyadda uu lahaa faa'iidadaan ka faa'iidnay hadda faa'iida hadda aan soo koobi karo ma faa'iida aad u ballaaran aan ka faa'iiday sababtoo ah waxaannu halkan ku qaadannay ilaa toban kutub waxaa ka mid ahaa alwalaa walbaraa waxaa ka mid ahaa fadlulcilmi waxaa ka mid ahaa xusnuulquluq waxaa ka mid ahaa aljihaadu fii sabiiliillaah waxaa ka mid ahaa alsalaad waxaa ka mid ahaa fannu tacaamul maca annaas waxaa ka mid ahaa alamaana alamaana ammaanada markaan hadda ku noqdo haddii ay ammaano jirin oo dadkani muslimiinta ah waxay ammaanadooda aanay sugneen wax kala soconayaba ma laha ilaahay subxaanahu watacaala ayaana na amray inay ammaanada maxaan ku yidhahdaa shay culus ay tahay waxaa ka mid ah kitaabka la alxisba oo ku saabsan shaqadiiba walamru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar waxyaalo badan baa soo hosgalayo haddii hadda taa idal ha fiiriyo waxaa ka mid ah ummadda bulshada ah in qaybna wanaagsan yihiin qaybna xumaantaay ku dhex jiraan dhinacii dhanbal isu soo jiijiido marka haddaadan adigii u dadaalin oo u diyaargaroobin ama aadan baranna hadhow wax kuu soconaya ma jirto dowladani ayaa noqonaysa midii afaraad ee uu toddobaadyadii lasoo dhaafay u qabtay maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah iyo howlwadeennada makaatiibta degmada waana qayb ka mid ah waxqabadka maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale mahadsanid bukhaari ku dhowaad toban ruux ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka soomaaliya sida warbixinta warkan mar kale inoogu eegayo walaalkeen xaaris cabduqaadir inta la xaqiijiyey ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay halka xubno kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen kadib markii shil xoogan laga soo calaamadeeyay meel u dhow magaalada boosaaso ee xarun goboleedka gobolka bari shilkan gaari ee si gaara kaga dhacay dalcadda dureera ee dhacda duraadka magaalada boosaaso kadib markii ay isku dhaceen laba baabuur oo halkaas ku socdaalayay ilowaraadyo maxalli ayaa xaqiijiyey in marka laga soo tago dhimashada saddexda qof sidoo kale shilkaasi gaari ay ku dhaawacmeen shan xubnood oo kale kuwaasoo dhaawacdooda loo qaaday xarumo caafimaad markii ugu horreysay ma ahan oo shil noocan ah laga soo calaamadeeyo deegaano ka tirsan gobolka bari balse shantii bishan meey afar maalin un ka hor ay ahayd markii shil gaari xoogan oo ka dhacay waddada dheer ee isku xirtaa magaalooyinka berbere iyo hargeysa ee dhacda waqooyiga soomaaliya halkaas ay ku dhinteen saddex xubnood halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen mahadsaned xaaris maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe ayaa howlgallo lagu ururinayay waxyaabaha dhacay ka sameeyey degmooyinka wilaayadaas warbixinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen cuthmaan axmed dubow iyadoo la ilaalinayo badqabka bulshada ayuu maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ku howlanaa maalmahan baaritaanka iyo dabagalka waxyaabaha dhacay ee ku harsan goobaha ganacsiga qaybahooda kala duwan mashruucan oo ah mid faa'iido weyn u leh ummaddah ayaa laga sameeyey degmooyinka bu'aale saakow salagle iyo degmada tani jilib waxaana intii ay shaqada socotay uu maktabka caafimaadku soo helay agabyo badan oo taariikh ahan dhacay wakhtiga isticmaalkooda waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo gebagabada mashruucan ka hadlay ayaa maktabka caafimaadka ku bogaadiyey shaqada wanaagsan ee laga qabtay degmooyinka gobolka maktabku wuxuu istaagay baaritaan uu ku sameynaya ganacsiga sida bakhaarada dukaamada farmasiyada iyo wixii la mid a ee lagu gada badeecooyinka lagu iibiya ayay sameynayeen baaritaan oo dheydkooda iyo wixii isbaayara dhacay si ummadda looga qabto waana dee shaqo ay qabtaan sanad walba mar ama laba mar ay qabtaan sidaa darteed degmooyinka gobolka oo dhan yay ka samaynayeen shaqada iyada ah qaar badan oo ka mid ah dee waxyaalihii bakhaarka yaallay wakhtigoodii u dhammaadeen way ka soo qabteenoo mar kale ayuu waaliga ganacsatada ugu baaqay in magaalooyinka kale ay ka keenaan waxyaabaha aan ku wanaagsaneen shareecada islaamka isticmaalkooda taasi beddelkeedana ayuu ugu baaqay in bulshada ay u keenaan waxyaabo faa'iido u leh iyagoo markaasi ilaalinaya shareecada islaamka alaabaha marka mararka qaar waxaanu soo gala waxyaale aan sharciga ku bannaaneenoo sawiro nooleyaal ay ku jiraan ciiddii haddoo kale waxaa aada loo soo geliyey sawiro nool ahoo sida masas iyo farda iyo muxuu ahaaye qof nooloo faras saaran iyo nin qori wata iyo noolayaashaasoo dhan waa wada asnaam waxay keeni karaan annaga inay barakadii naga qaadaan sharcigii ilaahayna dee waad garanaysaanoo arrintaa xaaraaniyay ku tahay waxaan rabnaa insha allahu tacaala ganacsatada inaan oga digno waxyaalaha shareecadu aysan ogoleen oo dhanba inaysan keenin oo ay ka mid yihiin mataqaanaaye moobeelada iyo waxyaalaha muusikada lagu duubay waxyaalo fara badan oo marka ummaddii dhibaato ku haya ayaa jira sida bastooladaha kuusha ay ka dhacdoo kale waa waxyaalo keeni kara dee qofka inay dhibaato u keenaano waxyaalaha noocaas oo kale marka waxaa la rabaa dadku inay iska ilaaliyaan waxyaalaha lagu xayeysiinayo dhaqanka xun iyo fawaaxishta iyo waxyaalaha diinka aan ku banaanayno qofka muslimka la rabo inuu ka xishoodo ganacsi ahaan in loo keeno marka sax ma ahan arrintaa marka si guud insha allahu tacaala ganacsatadana waan ooga digaynaa qaar ka mid a waxgaradka iyo ganacsatada wilaayada ayaa dhankooda soo dhoweeyey la socodka maktabka caafimaadka ee badqabka bulshada uu muddooyinkan ka waday degmooyinka wilaayada jubbada dhexe maktabka caafimaadka gobolka jubbada dhexe oo maalmahan ku howlanaa waxyaabaha dhacay oo bilaadanka uu isticmaalo quud ama dawo ama sharaab noocyadiisa fara badan oo dhacay oo lasoo ururiyey baa hortaayna macnaha yaala waxyaaba aan la soo koobi karin oo fara badan baa hortayaana xabna ayaa yaala oo ay noogu yareen waxaan leenahay marka aan ganacsatada ka codsanaynaa ummadda waa ummaddiini ummad islaam ahaa tihiin haddee in laga ilaaliyo ummadda waxyaabaha muxuu aha dhacay oo hadhow dhibaato caafimaad u keeni kara oo adiga naftaada khiyaamahaada macnaha wax u dhimaya waxyaabahaas oo dhan waxaan leenahay ha laga ilaaliyo ummadda ganacsatada waxaan leenahay marka arrintaas allana ha ugu baqeena haddaad maanta qof wax dhacay aad siido adoo og bareer aad u siido ilaahayna waa kugula xisaabtamaa ciddii markaas maamulahoo wax garanaysana waa kugula xisaabtamee maanta horteenna waxaa yaala inta la isticmaalo shay ka maqan ma jiro aan dhihi karnaa xaqiiqatan waxaa laydinka rabaa shayga yar oo aad waxaysanayso inaad xalaal ku waxaysato haddaad wax walba inta iska soo qaadato dadkii ku sumayso suntaas adaa faafiye ogow marka waxaan leenahay ninka la yidhahdo maktabka caafimaadku shaqo fiican oo qabtay khayr allaha siiyo wilaayada shabeellada hoose iyo hoggaanka dhaqanka wilaayadaas ayaa ka taxsiiyey istishaadkii malaaqiya beesha haddame warbixin umuurahaasi ku saabsan waxaa inoo hayaa walaalkeen cabdiqani maxamed iyadoo maalintii afaraad laga joogo istishaadka allaha ka aqbale malaaqa cabdulaahi maxamed yare malaaqa beesha hadame ayaa waxaa geeradiisa ka tacsiideeyey waaliga wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan iyo qaar ka mid a waxgaradka wilaayadaasi ugu horeyn sheekh cabdisamad ayaa kelimad sabarsiin ah u diray guud ahaan ehelada malaaqa beesha uu ka baxay nuqabada gobolka iyo qeybaha kala duwan ee wilaayada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan halkan tacsiyo tiiraanyo leh aan ka diraynaa si guud beesha hadamo oo ka baxay malaaq cabdulaahi maxamed yare oo ahaa malaaqa guud ee beesha hadamo ilaahi subxaana watacaala ha u dembi dhaafo samar iyo iimaan allaha ka siiyo asagana waxaan ilaahi subxaana watacaala uga baryaynaa inuu janataalfirdowsa ka waraabiyo xaqiiqatan malaaqa wuu shahiiday ilaahi subxana watacaala aan u weydiinaynaa shahaadadaas inuu ka aqbalo naxsibuhu kadalika wallahu xasiibuhu waxaan kaloo tacsiyeynaynaa nuqabadii uu ka tirsanaa uu garabkooda uu taagnaa uu ka baxay ilaahi subxana watacaala iyagana samar imaha ka siiyo booskiisana waxa weyaan badel kheer qaba allaha usoo geliyo waxaan kaloo u tacsiyeynaynaa wilaayadii dee uu la shaqeynayey uu garabkooda uu taagnaa oo khayrka iyo wanaagga iyo horumarka reerka uu kala shaqeynayey iyagana waxaa leenahay samar imaan allah idinka siiyo insha allahu tacaala ilaahi subxana wataala waxaan weydiinaynaa musiibadaas uu idinku imtixaamay kuwii ku barmoosa allah idinka dhigay insha allahu tacaala si guudna dee beeshana waxaa leenahay bedel kheer qabo oo waxa weyaan waddadii shalay uu ku hogaaminayay naqiibka ama malaaqa kheyrka iyo wanaagga ugu horseedayay iyagana waxaan leenahay haddii ayaan la dayicin intaas ayaan rabnay insha allahu tacaala inaan la wadaagno sidoo kale qaar ka mid ah salaadiinta wilaayada shabeellada hoose ayaa dhankooda ka tacsiideeyey istishaadka suldaanka anoo ah magacayga suldaan maxamed cabdulqaadir cabdiraxmaan suldaanka beesha tunni waxaan tacsi tiiraanyale halkan uga dirayaa malaaqii lagu dilay gobolka bakool oo malaaqa guud ee beesha hadama ahaa oo magaciisa la yidhaahdo cabdulaahi maxamed yare waxaan halkan uga tacsiinayaa ehelkiisa waxaan leeyahay ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo waxaan kaloo halkan uga tacsiyeynayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday waxaan halkan kaloo uga tacsiyeynayaa dhammaan nuqubada soomaaliyeed mujaahidiinta ah waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto wadaadkaas malaaq cabdulaahi waxaan kaloon halkan uga tacsiyeynayaa wilaayada gobolka bakool oo uu ka baxay malaaq cabdulaahi maxamed yare waxaan leeyahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay gadaashiisa annagana nama fidneeyo kitaabkiisana midigta allaha ka siiyo bismillaah anigoo ah suldaan maxamed mayow abukar ahna suldaanka beeshayntire awal si guud tacsi guud ayaan waxaan u dirayaa ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed malaakhan oo ahaa nuqabada nin ka tirsan oo xubin firfircoon oo nuqabada ka mid a uu ahaa haddana geeridan naxdinta le ku timid waa wuxuu isaga raadinayay istishaadkan hadda uu galay markaan tacsidaas guud u diro ummadda muslimka soomaaliyeed waxaan tacsi kale guud u dirayaa walaayada gobolka bakool iyo nuqabada guud ee maxaahayd walaayaadka soomaaliyeed waxaan leenahay walaalkan naqiibkan hadda geeriyooday waa naqiib annaga dhan naga wada tirsanaa oo aadna macnaha ka dhex muuqday nuqabada soomaaliyeed nin aad iyo aad wanaag aan ku aqoonnay ahludiin ah nin macnaha aad u dadaal badan ayuu ahaa marka waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala istishaadkiisii allaha ka aqbalo waxaa tan iyo markii uu shahiiday suldaanka allaha ka aqbale ummadda soomaaliyeed si isku mid ah ugu tacsiideeyeen geeradiisa iyagoona allah u weydiiyey inuu ka aqbalo shahiidkiisa sabar imaanna ka siiyo ehelkiisa mahadsanid cabdiqani ugu dambayntii kulan ballaaran oo u socday ganacsatada degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose iyo mas-uuliyiinta maktabka xisbada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka dhacay degmadaasi sida warbixinta warkaas inoogu hayo walaalkeen bashiir muxidiin abwayman ganacsigu wuxuu bulshada ugu jiraa boos muhiim ah iyo makaano qayim ah oo leh fawaa'id kala duwan xalaal miirashada ka dhowrsashada ribada iyo xaaraanta gudashada sakada iyo wanaagga oo loo kaashado waxaa ku bulaala ganacsiga kuna sii kobca hase ahaatee intaas wax ka mid ah haddii uu naqsi ku jiro ama ay jiraan aqdaar kale oo nidaamka ganacsi waxaa halkaasi ka dhalanaya macaasi iyadoo laga taxdirayo nawaahida awaamirta dhanka ganacsigana la isku boorinayo wuxuu maktabka al amru bilmacruuf wanahyu canilmunkar kulan la mid a kuwii ka horeeya ee qaybaha kala duwan ee bulshada uu la yeeshay ganacsatada ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaa lagala hadlay qodobo kala duwan oo muhiim u ahaa mowduucan iyadoona loo soo bandhigay muuqaalo waafi ah oo dadka u soo bandhigaya harista waxyaabaha looga digay in ay caadaystaan sida ka ganacsiga bagaashka iyo daawooyinka dhacay iyadoona lagu booriyey ka faa'iidaysiga dhammaan qeybaha xalaasha ee uu allaah u jideeyey si ay uga ajar xisaabsadaan acmaashooda qodobadii muhiimadda la siiyey ee aadka looga wacyigeliyey ganacsatada waxaa ka mid ahaa mafhuumka bayca iyadoona lagu baraarujiyey ahmiyaddiisa iyo sida ay tahay in looga faa'iidaysto
beeca xukunkiisa si guud kitaabka iyo sunnadu waxay tusiyeen inuu yahay shay bannaan oo xalaal ah in la ganacsado allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waaxala allahu lbayca wa xarama ariba ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu idii xalaaleeyey beeca wuxuuna idinka xaaraantinimeeyey ribada buyuucda kuwooda xaaraanta ahna waa laydinka reebay inaad ganacsi xalaal ah aad wax ku ganacsataanna ilaahay subxaanahu watacaala waa idiin baneeyey allah subxaanahu watacaala mar kale wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatili ila an takuuna tijaaratan can taraadin minkum war dadka mu'miniinta ah oo hantidiinna dhexdiinna ha ku kala cuninina si baatil ah laaluush iyo ribo iyo xaaraan ha ku kala qaadanina ilaa inay tahay ganacsi aada markaa dhexdiinna raalli a isaga tihiin maahane si kale hantidiinna ha ku kala cuninina idan marka ikhwa beecu si guud waa shay xalaal ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo jideeyey beeca shuruud ayaa loo shardiyaa qofka kasta oo ganacsanayana waxaa lagama maarmaan ah in uu axkaamta beeca uu yaqaano oo uu barto haddaba kadib kulankan sidee ayay noqotay natiijada maxayse uga dhigneed dowrkan marka laga hadlayo waxyaabihii ay ka faa'iideen intii uu socday waa kan guddoomiyaha ganacsatada degmada jamaame oo arrinkaas ka hadlaya oo kitaabo beec iyo waxyaaba badan noo la akhriyey ee ilaahay subxana watacala kuma darnaadeen marka waxaa kaloo dheeraad ah culummadu ay noo sheegeen in raashiinka ganacsatada degmada jamaame iyo nabaaxigeeda ganacsatada in laga ilaaliyo bulshadu ay u ilaaliyaan ayagaa hormuud u ah ayagaa mas-uuliyiin ka ah in ay ka ilaaliyaan waxyaabaha dhacay sida bariiska iyo burkii baastada sida daawada oo kale waxaasoo dhan markay macnaha waxaa waaye ayagaa mas-uuliyiin u ah ayagaa ganacsato u ah ayagaa ilaahi subxana watacaala macnaha korkooda ka yeelay inay waxaas ka ilaaliyaan bulshadayna degmada jamaame marka waxaan leeyahay insha allah waan ka ilaalin doonnaa waan ballanqaadaynaa waxaan ka faa'iday dowladan halkan maanta oo holkan oo degmada jamaame ku yaallo aan culummada ka dhagaysanay faa'iido badan insha allah hadda kadibna insha allah waan soo dhaweynana ganacsatada qaybahooda kala duwan ee ka qayb galay waxaa si weyn loogala dardaarmay inay si hufan u gutaan mas-uuliyadda saaran iyo booska ay bulshada ku dhex leeyihiin waxaa mid ka mid ah qidaacyadaas ganacsi uu noqonayaa midka caafimaadka waxayna dhakhaatiirta degmadu ee farmasiyaasha ay qayb ka ahaayeen xubnihii kulanka ka qayb galay iyaguna waxaa dhankooda ay ka faa'iidaysanayeen qodobadii wacyigelinta islamarkaana qaybtii uga aadanad kala kulmay nasaa'ixda iyo baraarujintii loo soo jeedinayey waa kan mid ka mid a bahda caafimaadka oo arrimahaasi sharxaya daawada dhacday waa mamnuuc in dadka laga iibi bulshada bulshada deegaankan environmental sideetan shan tuule ka koobanta degmada jamaame bari galbeed iyo waxay ka koobantahay iyo waqooyi iyo dhinacan koonfur markii isku dar waa dhul aad u baax duwan waana u dhexeeya webi iyo baddan ayaan u dhexeyna annaga hase ahaatee maanta maali waa noogu booriyey wixii in la siiyo qofka taramadol oo kale asbarinka oo kale maada sleya oo sun ah oo asil kusubsanya no virginka wax kusubsanya maada lao mitimizona kusubsanya beerku wax u dhima daawada qaarkeed waxay dishaa wadnaha qaar waxay dishaa beerka qaar waxay dishaa keliyaha qaar qaskeeda ka disha isbaas garifka ka leysa tan beerka disha waxaa kamid ah sida qofka oo ama wadnaha ku dhacda wadnaha wax ku dhaca sida asbrinka oo kale wax kusubsanya maada la asid qofka hadduu cuno laba xaba ka cuno ka wa waa isjiida oo soo dhacay hase ahaato in deegaanka la ilaaliyo wixii oo beeca oo daawadaas dhacday in la iibsan daawadan waxa ku qoran yusuf two waxa ku qoran saddex sano kadib ay soconi toona hadda ay dhacaysaa yusuf watan three years yusuf four years taas oo kale ee daawooyinka horta way kala baxayaan in deegaanka shacabka la ilaaliyo shacabkan waxaa mas-uulka ninka daawada gacanta ku haya wadankan ninka nin walba wuxuu mas-uul ka yahay daawada gacanta u ku haya ama raashinka dhacay baastada caanaaska fintada kookada uu mas-uul ka yahay in la ilaaliyo qiyaamada qof kastaa loo su-aala hadduu dad masaakiin ka iimi ay cunaan ama ku dhintaan ama dhibaato soo gorto qofka ma dhimanaya lakin neerfaha qayb kamida ka tagayan si kastaba ha ahaatee ganacsigu waa wasiilo uu bini'aadamka ku kasbado risqigiisa xalaasha ah waana mid uu allaah ajar iyo xasanaad aakhiro iyo fawaa'id adduun uu kaga helayo marka uu qurxiyo nidaamka uu maareynayo kulamadanna waxay ahaayeen kuwa ay mujaahidiinta bulshada ugu wacyigelinayaan arrimaha ay dhacdo inuu shayddaanka ku hoggaamiyo oo dhibaato u keena bulshada muslimka ah waxay ummadooda la jecel yihiin badbaadada ay iyagu la rabaan naftooda maadaama ay qaadeen mas-uuliyadda ilaalinta badqabka deegaanka iyo kobcinta garaadkooda xilli ay jiraan dhagaro shayddaani ah oo hadafkoodu yahay sidii ay dadku ugu daadan lahaayeen bohollada jahliga macaasida iyo baadinimadii lagu naartegi lahaa aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen abwa'iman warbixintiisana waxay gun iyo gebagaba ay u ahayd warkeennii subaxnimo kulanti dambe ayaa inoo balanaha sidaas nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh